magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka madasha maayirada dalka kaasoo muddo saddex maalmood u socday maayirada degmooyinka beledweyne dhuusamareeb cadaado caabudwaaq baydhabo xudur marka waajid baraawe kismaayo garba xarey afmadow jowhar warshakh maamulka gobolka banaadir iyo madaxda degmooyinka shangaani yaaqshid hodan iyo dharkiinley shirkan ayaa intii uu socday lagu soo bandhigay dhinacyada horumarka caqabadaha iyo arrimaha kale ee ku gadaaman howlaha la xiriira dowladaha hoose waxaana shirkan goobjoog ka ahaa muddadii uu socday qaar ka mid ah wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa shaqanka wasaarad ahaan ay ka shaqayn doonaan sidii looga baaqsan lahaa magacaabista maayirada islamarkaana ay ka shaqayn doonaan dhismaha golaha deegaanka si bulshada ay u doorato hogaankooda waxaana sidoo kale uu ka warramaya ahmiyadda shirkan ugu horreyn ilaahay ayaa mahad leh nabadii caafimaad inoogu soo dhammeeyey kulankan saddexda maalmood u socday madasha maayirada dalka soomaaliya dulqaadkiina iyo sabirkiina si gaar ah ayaan u bogaadinaya dad madaxa oo xafiisyo iyo shaqooyin badan waddaadaad haydeen saddex maalmood oo dhan ayaa wakhtigiinii la mashquuliyey laakiin muhiimadda uu leeyahay waa tii la wada qiray waxaan runtii iyanu mahadcelinayaa howlwadeennada wasaaradda arrimaha gudaha ee howshaan daadihinayey u n habitat iyo saaxiibada j b l g ga oo taageerayay iyo khubarada iyo xiriiriyaasha kale halkan joogay sidaad la socotaan doodaha hadda socda ee madasha wadatashiga qaran iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada madaxdoodu ay ku ay ka wada tirsan yihiin waxaa ka go-an adkeynta awoodsiinta iyo dhismaha dowladaha hoose ee dalka sidaa darteed maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka waxay bixinayaan dadaal kasta oo dowladaha hoose ee dalka ku noqon karaan kuwa taabagal ah islamarkaasna awood u leh bixinta adeegyada dowladaha hoose waxaan dareensannahay dhismaha iyo shaqada dowladaha hoose inay muhiim u yihiin xoreynta xasilinta horumarka iyo adkeynta nabadgelyada islamarkaasna dowr wax ku ool ah ay ka ciyaarayaan kasbashada kalsoonida shacabka soomaaliyeed ee loo adeegayo ka wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay oo ayidsannahay warmudteedka shirkan ka soo baxay waxaanan hubin doonnaa in laga miro dhaliyo lagana gaaro meesha uu ujeedkiisana uu gaaro annagoo isku dhan warmurtiyeedka sida ka muuqatay qodobadiisa howlaha qeyb wuxuu siinayaa dowladaha hoose howl wuxuu siinayaa dowlad goboleedyada howlaha qaar kuwo kale dowladda federaalka dhankeeda ayay jiraan kuwa hay-adaha caawiya ee halkaa nala jooga saaxiibadeena dowladaha hoose ayay qeyb ka ah in isku wada jirta oo intaasoo dhan ay wada leeyihiin warmurtiyeedku waa ka muuqata in laga gudbo qofka la magacaabayo oo aan soo istaagno stageka golaha deegaanka marka koowaad in la soo istaago marka sanada soo socota waxaan rajeyneynaa maayiraduna inay intaan ka bataan maayirada lasoo doortaana xoogga siinaynaa oo at least maaragtay golaha deegaanka ka dhex yimid ayaan ayay madashu xoogga siin doontaa